walaashi la socodka way ahaan waxaa socday khawaarija kula jiraan ciidamada deegaanka iyo ciidamada dowladda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka howlgala gobolka hiiraan taasuuna daaranaay dagaalka maantay oo runtii guulo weyn lagu gaaray haddaad nooga warbixiso maxaa khasaare ah dhinacyadii dagaalamay haddii ay jiraan meelaha lagu dagaalamay dad shacab oo joogay oo wax gaaray bal taana nooga warbixi guddoomiye horta dagaal khasaare lagama waayo dagaalku wuxuu leeyahay dhimasho iyo dhaawac iyo bulbur hantiyeed intaba marka annagu laakiin dhinaceena waxa waaye marnaba wax khasaare ahon qabi karnaa ma jirto dad mujaahidiina oo runtii naftooda iyo maalkooda iyo horumarkooda iyo mustaqbalkooda iyo deegaankooda iyo dawladooda lagu soo duulay oo niman canaasiiri kusoo duuleen waayo marka mar kastaba faa'iidaan qabnaa imaa inaan ka adkaano nimankaas oo oo aan sharaf ku noolaano iyo imaa inaan ku shahiidno marka waa labadaas uun halkudhigeenu laakiin dhinacooda waxaan xaqiiji karaa in khasaare fara badan soo gaaray bur yani baktigoodu meelaha dhooban yahay inaan ka qabsanay goobihii lagu dagaalamay dhammaantood iyo inaan halkaa ku dilnay horjoogayaal ilaa saddex iyo afar gaarayo weli aan dib baan ka caddayn doonaa tirada numberka iyo tiro maxaabiisa oo gacanta lagu soo qabtay haddana la hayo meelaha uu sida rasmigaha dagaalka uga dhacay marka laga reebo in ereyada dagaalka uu ka dhacay ay tahay buulo burte iyo halgan inta udhexaysa guddoomiye maxaa nooga sheegi kartaa aaga jicibow muu ka dhacay ma beere yabaal oo maalmahan dagaalada ay ka dhacayeen runtii buuraleyda udhexaysa buulaberde iyo halgan ayuu dagaalku si toosa maanta uga dhacay ay ku dhuumaaleysanayeen sidaa ogtahayba ma jirto goob cayiman oo ama magaalo degmo ama yani tuulo weyn oo ay nimankaasi joogaan ama ay ka taliyaan oo dhanka bariga weliga oo hiiraan marka waxaa jiro canaasiir ku dhuumaaleysa buuraleyda iyada buuraleydaas uuna dagaalku ka dhacay waana inta udhexaysa halgan iyo iyo buulo berde oo yani kaabiga ku hayso webiga shabeel waa mahadsan tahay guddoomiye laba sano ka hor meelahaas waa ciidankii dowladda iyo dadka deegaanka ayaa kala wareegay in mar kale afar iyo labaatan bilood kadib haddana dagaalo ay ka dhacayaan oo dad ay ku dhimanayaan maxay sawir noocayba bixi kartaa runtii haddii halgankii sidaa sheegaysa goobahaas si meelaha ugu ugu dambeysay oo xabadu ka dhacday marka loo fiiriyo gobolka hiiraan ayay ahayd dhulka ku taagsan webiga marka saamaxaada in mar kale ay arrintaas u dhacdana waxaa saamaxay ama sabab u ah runtii in dhanka galbeedka webiga oo gobolka hiiraan canaasiirta weli ay ku leedahay ukumo taasaa keenayso in ay iyagoo ilaashanayo ukumankooda iyo iyo inay ummadaas si handada kusii haystaan inay yidhaahdaan dhanka kale weligaan jirnaa oo ay fariimo ama maaskis khaldan ugu diraan dadka dhegaysto marka insha allahu tacaala taas aanan ka duulaynay inaan uga halkaas uga saarno kadibna aanan lagu ekaan sidii dagaalkii horeba ee dhanka weliga yani bariga weliga oo mar haddii yani ay galbeedka joogaan ma ma ma suuragal maahan in dhanka kale ay lagu hurdaa marka qorshaa jiri doona hadii alla idmo si aanay si halkana looga sifeeyo dhanka kalena insha allahu tabaaraka wakti dhow iyadana looga waayo si aan ugu jeesano dhulka kale soomaaliyeed hadii alla idmo